guusaha la qaaday waxaa la rabay in tagadka la sameeyo ilaa toban kun oo qof inay noqdaan u dambaystii markii shaqadii la qabtay waxaa la ogaa dadka badi inay maaragtay ay diyaar u inay noqdaan laakiin ayar ayara in haddana loo qaado marka hadda annaga d r c waxaan u xil saarannahay dhinaca lacagta la bixinaya oo dadki noqonhayaan tagadka annagana ilaa laga gaara taarikh saddeed iyo toban wuxuu ahaa inaan shan boqol oo qof aan soomaaliya ku celino marka qaybtii koowaad taarikh sideed baa la diray waxay ahaayeen sagaashan iyo laba qof way tageen qaybtii labaad subaxanay baxayaan waxaa waayay iyagana sagaashan saddex waxay ku socdaan kismaayo baydhabo iyo luuq maxaa dadka ay ka baqaayaan oo loo yareeyey tirada baqitaan ma aha dadka markay noqonhayaan waxaa jirta waa inay lacagtiisa ku noqon lahaa wixii maaragtay kharashkii ku noqoni lahaa ciddi familiga meshuu deganaa lasoo fiiriyo soomaaliya securityga lasoo ogaado dhinac kasta adi si ay tahayba dowladda kenya security systemkeeda iyadana la hagaajiyo marka waxaa laisku afgartay in maalin kasta boqol qof la bixiyo oo dhinaca kalena sifama dad badan ay korkorka ama la yareeyo ama dadka iskugu imaan lahaa meelo fara badan dad fara badan iskugu imaan lahaa in la yareeyo laakiin dadka moogtahay waxaan anaga kuma qasbahayno moogtahay qofka asaga isasoo bixin haya asagaa la rabaa inuu maaragtay mabdi-iisa soo gooyo marka annaga ma samaynayno wacyigelin oo soo baxayo kaale soomaaliya aadan ma dhahayno annaga wax qofkii noo imaado ma annaga maarata magaciisa qorayna oo wacyigelin loo samayni oo amniga looga sheegi iyo waxyaalaha xagga markuutu uu la kulmi lahaa wixii dhan waan usheegaynaa markuu qofka go-aankiisa gaaro marka hore waxaa annagana ada dhacsanaa inaan dad badan heli doono ay imaan doonaan laakiin dadka sidii maarata la moodahay ma ay noqonin waxaad soo hadal qaaday lacag in dadka la siinayo lacagtaas la siinayo oo ay ku noqonayaan maqabila loogu targalay inay isticmaalaan wax bil loogu talagalay ma aha waxaa loogu talagalay qofka markuu inta ka tegahayo lacagtii uu guriga ku gaari lahaa cidda hadday luuq ahayd ama baydhabo ay ahayd lacagta uu ku tegi lahaa qarashkii loogu talagalay oo dhadhaab uu kaga bixi lahaa ilaa meeshuu ku tegi lahaa inta kalif a annaga siinayna hadda subaxa markay baxaan caawoo kale waxay ku yeerayaan dobley xuduudka ay tagaan i o m iyo u n h c r iyo hay-adihii kalea joogaan cawabarigoodii habeenkii way baraysiinayaan way station baa la dhahaa haddana kuwii meesha kasii baxaan ilaa ciddu ay tagaan markay xagga tagaan markaan de wixii kale oo loo qaban lahaa oo hay-adaa maaragtay dhinaca maalgelin ama daruuriga qofka ugu baahay markaas haddana assessment lagu sameyn oo la ogaana haddana laakiin lacagtaas aad siinaysaan jid marka ugu targasheen ma ku filan tahay dadka ha way ku filan tahay ha waxaa la sameeyey assessment maxaa yeele xagga xagga waa laska warhayaa maogtahay u n h c r baa maaragtay anaga lacagta soo ogaatay oo dhinacaas waa la ogaaday transportkii qarashkii qarash qof uu ku mari lahaa jidka waa la ogaada qarashka marka aad siinaysaan qaab sidee ah ku bixinaysaan ayaa ugu dhiibaysaan tusaale ahaan sharciga annaga noo qoran ama caalamiga u qoran waxaa waaye canug kasta oo sideed toban jir ka hooseeyo inuu yaris marka qoyskii toban ka kooban annaga qofka oo maaragtay cidda u weyn baan lacagta u dhiibaynaan ku xabilaynaa tan kale ka waran meelaha dadkan la geynaayo markii aad lacagaad ku bixisaan waa rartaan meelaa la geeyaa maamulada iyo dowladda iyo ciidamada meelaha jooga oo kale siday idinla dhaqmaan ama wax usoo dhaweeyaan wallahi horta dowladda kenya zaid bay noola shaqaysaa meesha horta lacagta lagu bixinaya way fadhiyaan processka iyagaa la socdaan waraaq oo permit bay siinayaan oo meel kasta qof ku mari karo ilaa ay soomaaliya uu ka gaaro tan kale ilaa soomaaliya dowladda soomaaliya lagu wareejiyo gacanteedana dowladda kenya baa maaragtay yaa la socotaa hay-adihii kalena way la socdaan wixii o dhan korun baa laga ogi